habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaanaysa washington dhegeystayaal waxa aad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dot com saacaduna haatan afrikada bari waa todobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay hubka iyo kala qaybinta bulshada umada amniga awaamir cadcad lagu sii baarayaan dadka colaadaha miyiga ka jira magaalada ka huriya rasaasta inta ka dhiiba qoryaha inta ka dhiiba lacagta shidaalka inta ka dhexiya kan ka waxeeya waa saas
waxaa kale oo dhegaystayaal aad maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka
hay-addan faa'iidooyinka ay leedahay oo runtii aan marna lasoo koobi karin waxaa ka mida in la hormariyo oo dalka sektarada maaragtay sida beeraha oo kale caafimaadka oo kale maaragtay tamarta oo kale enerjiga maaragtay biyaha oo kale waxyaabahaas oo dhan ayagoo waxyaabahaas markii hormaraana oo dalka u keenayaan dhaqaalihii dalka inuu hore u maro
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo rin doonaa warkii israa'iil ayaa duqayn ay shalayto ka fulisay caasimadda lubnaan ee beyruud waxa ay dadka ay ku dishay tiradoodu haatan ay gaaraysaa kow iyo soddon oo ay ku jireen toddoba dumara iyo saddex caruura sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee lubnaan maanta iyadoo israa'iil iyo xisbullah ay isweydaarsadeen rasaasa sidoo kale waxaa la sheegay duqayntaasi in uu ku dhintay baanduulo sare oo ka tirsanaa xisbullah duqayntaasi oo lagu bartilmaameystay guri ku yaala xaafadda ay dadku aadka ugu badan yihiin ee daaxiya ee koonfurta beyruud ayaa waxaa lagu khaarijiyey ibraahim caqiil oo ahaa baanduulaha guutada ugu sarreysa xisbullah ee loo yaqaano radwaan afayeenka milatariga ee israa'iil daniel hagarbi ayaa waxa uu sheegay in ay dileen ibraahim caqiil iyo toban sarkaal oo kale oo ka tirsanaa saraakiisha xisbullah wuxuuna sheegay inay sii wadi doonaan ugaarsiga cadowga israa'iil si ay u daafacaan muwaadiniintooda goor dambe oo xalay ayaa xisbullah ay xaqiijisay dilka caqiil bayaan ay soo saartay xisbullah ay ku sheegtay in ibraahim caqiil uu ahaa hadiyey dagaalyahan ah oo ku biiray safka shuhaadada saraakiishii ka horreysay ayay yidhaahdeen xisbullah ma aysan sheegin halka uu ku dhintay iyo sababaha dilkiisa akiila ayaa waxa uu ka soo mid noqday golaha milatariga xisbullah ee loo yaqaano golaha jihaadka maraykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogay kadib markii lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxii sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii lagu weeraray safaaradda maraykanka iyo saldhiggii ciidanka badda ee maraykanka ee beyruud halkaasi oo lagu dilay in ka badan saddex boqol madaxweynaha dalkaasi ukrain volodimir zelenski ayaa sheegay in maraykanka iyo britain aanay siin ogolaasho ukrain inay gantaalada riddada dheer ay u adeegsato bartilmaameedyada gudaha ruushka iyadoo laga yaabo in ay ka cabsi qabaan in colaaddu ay sii hurto madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa waxa uu ka digay in hubka riddada dheer oo lagu soo rido ruushka ay ka dhigan tahay in dalalka neto ay dagaal kula jiraan moscow zelenski ayaa waxaa kale uu sheegay in xulufada ukrain ay kordhiyeen taageerada milatari ee ay siinayaan ciidamada ukrain kuwaas oo la tacaalaya sidii ay u joojin lahaayeen kusoo siqidda ciidamada ruushka ee bariga dalkaasi dib u dhaca ku yimid saadka hubka ee sababo la xiriira kala qaybsanaanta siyaasadeed ee u dhexaysa xulufada ayaa waxa uu keenay in ciidamada ukrain ay gabaabsi ay ka noqdaan hubka horaantii sannadkan kiev oo si weyn ugu tiirsan taageerada militari ayaa ciidankeeda iyo hubka ay haysataba ay ka yaryihiin marka loo eego kuwa ruushka ee ay dagaalka kula soo jirtay tan iyo markii mosko ay duulaanka xoogan ay ku qaaday ukrain bishii februari ee sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatankii falastiiniyiinta ayaa waxa ay sheegeen in israa'iil duqeyn ay ku dishay ugu yaraan laba iyo labaatan qof dugsi ay gabaad ka dhigtaan dad barakacayaala oo ku yaala koonfurta magaalada khaza maanta halka militariga israa'iilna ay sheegeen in weerarkaasi ay la beegsadeen xarun talis oo xamaas ay leedahay wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa waxay sheegtay in dadka dhintay ay u badnaayeen haween iyo carruur xafiiska warbaahinta ee xamaas ayaa sheegay in saddex iyo toban caruur ah oo uu ku jiro ilmo saddex bilood jir ahaa iyo lix haweena ay ka mid yihiin dadka dhintay militariga israa'iil ayaa ku celiyey eedeymaha ah in xamaas ay u adeegsato xarumo rayd ah arrimo ciidan eedahaasi oo xamaas ay beenisay rafax oo ku taalla koonfurta mareykanka khaza wasaaradda caafimaadka ee khaza waxa ay sheegtay in afar ka mid ahaa shaqaalaha caafimaadka lagu dilay duqeyna israa'iil ka geysatay baqaaro wasaaradeed iyadoo sheegtay in markaasi ambaleysyada aysa gaari karaynin dadka dhintay islamarkaasina aanay daaweyn karin dhaawacyada malaayiin ka mid a shacabka waddanka sri lanka ayaa waxaa saaka oo sabti ahayd ay u dareereen goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub in ka badan toddoba-iyo toban milyan oo qof oo ka mid a laba iyo labaatanka milyan ee ku nool sri lanka ayaa isdiiwaan geliyey inay codadkooda dhiibtaan warkiina dhegeystayaal waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay masaajid ku yaala madaxtooyada ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid ahayd kala qaybinta bulshada madaxweynaha ayaa khudbadaasi jeediyey xilli dowladda uu hogaamiyo ay wajahayso kala qaybsanaan gudaha iyo khilaaf diblomaasi oo kala dhexeeya dowladda etoobiya wariyaheena cabdicasiis barrow ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadiisa waxay socotay saddex iyo labaatan daqiiqo waxyaabaha uu sida weyn uga hadlana waxaa ka mid a arrimaha hadda ka taagan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan kala qaybinta bulshada iyo sidoo kale arrimaha dhinaca hubka iyo colaadaha sukeeye ee ka taagan meelo ka mid a soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ugu horreyn sheegay in marka la eego xaaladda dalka uu ku jiro aan la aqbali karin in colaado sokeeye ay ka dhacaan gudaha dalka cid walba oo ku lug yeelatana la hor keeni doono cadaaladda waxa uu si gaara u soo qaatay dadka jooga magaalooyinka ee colaadaha sokeeye hurinaya waxna uu sheegay in laamaha amniga la faray in dadkaasi ay daba tagaan islamarkaana cadaaladda la hor keeno mada amniga awaamir cadcad lagu siiyey baarayaan dadka colaadaha miyiga ka jira magaalada ka huriya rasaasta inta ka dhiiba qoryaha inta ka dhiiba lacagta shidaalka inta ka dhexeeya kan ka waxeeya waa saas war xumaha ka shaqayn waxa qiimee waxaan muxuu yihin maswaasan yihiin islaamnimadu ma ku bannaan yihiin mise waa ku reeban yihiin qiimee waxa caatifadaha iyo waxa aan isku dhaada aan joojin tacaawanuu cala albiri waاltaqwa walaa tacaawanuu cala alimi wاlcudwaan qowlka ilaahay waa war yaanan isku kaalmaysanin xumahee aan isku kaalmaysanno samaha wanaagga aan isku kaalmaysanno nabad inaan helno aan isku kaalmaysanno dowlad inaan yeelanno aan isku kaalmaysanno madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday arrimaha hubka iyo weliba shakhsiyaadka gaarka ah ee ku haysta magaalooyinka waaweyn waxa uu tilmaamay in laamaha amniga dalka ay soo mari doonaan cadaaladda islamarkaana ciddii lagu arkay iyadoo hub haysata guryahooda loogu geli doono lana soo qaban doono hadalkaasi marka uu jeedinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka muuqanaya cara xoogan arrintan waxaa ka dhashay hadalhayn badan oo dadku ay si weyn baraha bulshada isku weydiinayaan waxyaabaha hadda keenay in madaxweynaha uu arrintan bannaanka keeno arinta hubkana waa saas ka ganacsiga hubka waa mamnuuc ama gad ama kaydi ama transport garee qaado baabuur saar ku qaad waa mamnuuc qaanuunaa jiro qaanuunku wax ogol yahaa jiro qaab hub loo maamulo ogol yahaa jiro raac qaanuunkaas lagugu qabsan maayo qofka kugu qabsadaa waa kaa gardaran yahay adoo qaanuunka ku taagan wixii aad samaysay waa lagaaga gardaran yahay wixii dadku dowladnimadu wixii qofkii lagaba maarmaan u aragto inuu uu hub haysto in loo sharciyeeyo oo caddayma la siiyaa dowladdu ay ogoshahay kii loo arkay inuu ka maarmo un u baahnayna raalli ahow in la yidhaha lagu sharci maayo marka walaalayaal waxaan rabaa khatarahaasaan ugu socdo ha la ogaado guud ahaan xaaladda kale dalku waa fiican yahay xumaani ma jirto dalku waa fiican yahay dowladdu waa fiican tahay jihadaan u soconnahay waa fiican tahay dhibka ma jiro odayaasha iyo culamaauddiinka iyo aqoon-yahanka bulshada rayidka ka tirsan siyaasiyiinta ah dadka dhagahoodana wax fiican maqashiiyaan leeyahay indhahoodana wax fiican tusa dowladda federaalka ee soomaaliya uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda wajahaysa laba cadaadis oo xooggan tan koowaad ayaa waxay tahay khilaafka kala dhexeeya dowladda ethoobiya halka kan kalena uu yahay kala qaybsanaan siyaasi ah oo u dhexaysa maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya qaarkood iyo weliba dowladda federaalka ee soomaaliya lama oga arrintan sida ay ku soo dhammaan karaysa khilaafka ah hase yeeshee dowladda ayaa la filayaa in wixii hadda ka dambaysa ee qaado tallaabo looga hortagayo hubka islamarkaana lagu xakamaynayo hase yeeshee lama oga cidda sida gaarka uu madaxweynuhu ula hadlayay ee hubka ku dhexaysata magaalooyinka waaweyn oo ay muqdisho ku jirto cabdilcasiis barrow v o a
jabhadda xoreynta ogaadeniga oo nlf ah ayaa waxa ay ku eedeyso dowladda etoobiya inay ku xadgudubtay xuquuqaha dastuuriga ee soomaalida ku nool deegaanka soomaalida sidoo kalena ay jebisay heshiiskii nabadeed ee ay labada dhinac kala seexdeen sanadkii labada kun sideed iyo tobankii taasoo keentay in kooxdu ay ku dhawaaqdo inay ku raadinayso damceeda siyaasadeed si nabada laanta af amxaariga ee v o a ayaa waxa ay la hadashay madaxa o n l f iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida maxamed colaal xasan ayaana warbixinta nooga diyaariyey bayaan ay soo saartay arbacadii lasoo dhaafay ayay jabhadda o n l f waxay ku eedeysay mas-uuliyiinta deegaanka soomaalida ethoobiya qaadista tallaabooyin ay ku tilmaantay o n l f kuwo warwarkooda leh war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in iyadoo laga faa'iidaysanayo xiisadda u dhexaysa soomaaliya iyo ethoobiya qaar ka mida bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka lagu qasbay inay isbahdilaan iyaga oo diiday inay soomaali yihiin guddoomiyaha jabxadda onelef cabdiraxmaan mahdi ayaa ku andacoonaya in ethoobiya ay ku soo daabushay gobolka milatari fara badan cabdiraxmaan mahdi ayaa u sheegay v o e da in colaadaha beelaha ay sidoo kale ku soo badanayaan gobolka
qowmiyad kasta oo ka tirsan etoobiya waxay xaq u leedahay sida uu dhigayo dastuurka etoobiya qodobkiisa sagaal iyo soddonaad inaan dadkeeda la bahdilin laguna khasbin in ay isdulleeyaan waa arrin ka soo horjeeda dastuurka wax la aqbali karana ma aha ma aqbalayno taas waxaan arkay muuqaal nin oday ah oo ka mid ah odayaasha aadka looga haybaysto gobolka oo leh soomaali ma nihin ee waxaan ku hadlaynaa af soomaali sidee arrintaasi oo kale loo aqbali karaa madaxa jabhadda o n l f cabdiraxmaan mahdi ayaa sheegay inay jiraan warar laysla dhex marayo oo ku aadan kala qaybin la doonayo in lagu sameeyo deegaanka soomaalida iyo in caasimadda laga bedelo magaalada jigjiga
waxaa gobolka ka jira hadalhayn badan oo aan filayo inay wax ka jiraan waayo xitaa qaar ka mid a saraakiisha maamulka gobolka ayaa si dadban hawada uga sii daaya waxaad ogtihiin inaynu helnay dastuur si cad u qeexaya ummad kasta deegaanadeeda iyo xuquuqdeeda waxaa aad loo hadalhayaa in deegaanka soomaalida saddex loo qaybin doono calankana laga bedeli doono magacii dowlad deegaanka waa la bedelaya waxaasoo dhammi waa isdhex yaacayaan caasimadii jigjiga waa laga wareejinayaa oo waxaa loo wareejinayaa goday dhammaan arrimahan ayaa ah kuwo aad walaac badan noogu haya sababtoo ah ma ahan wax ku imaanaya rabitaanka shacabka waa arrimo ay wataan shakhsiyaad yar oo awoodda haya cabdiraxmaan mahdi ayaa walaac ka muujiyey dhinaca kale gobolka oo uu sheegay inuu noqonayo gobol milatari oo ay ethoobiya saldhigyo cusub oo waaweyn ka samaysanayso ciidamana ay kusoo daabulayso
muddo saddex iyo labaatan sano ah maamulka jigjiga ka jiray waxauu ahaa magacyaal waxaa hogaaminayay ciidan taasi waxay ahayd sharci dagaal hadda maxaan uga baahannahay sharciga xilliga dagaalka ciidanka etoobiya waxay xaq u leeyihiin inay degaan meelo gaar u ah dhibtu taasi ma aha laakiin in la isku dayo in gobolka laga dhigo mid aad khatar u ah wax la aqbali kara ma aha ma joogno xaalad dagaal waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa inaan ilaalino nabaddayada waxaan maqlaynaa in salgiyo ciidan laga dhisayo gobolka waxaan maqlaynaa in garoonka diyaaradaha ee goday laga dhigay saldhig ciidan taasi waa wax aan dareemayno madaxweynaha duuladegaanka soomaalida ethoobiya mustafe maxamed cumar ayaa beeniyey eedaha uga yimid jabhadda onalef mustafe oo waraysi siiyey v o eda ayaa sheegay in shantii sano ee u dambeysay degaanka soomaalida ay ka jireen nabad iyo horumar aan horey loo arag
hadda hogaanka geyiga soomaalidu waa annaga soomaalina waanu nahay waxaan maqalnay odayaashii waxay yidhaahdeen haddaba waxaa laga maarmaan ah in la isweydiiyo yaa ku khasbaya inta aan ogahay ma jiro qof keli ah oo ay waajib ku tahay in uu inkiro aqoonsigiisa iyo cidda uu yahay sidoo kale madaxda gobolku ee aan anigu ka bilaabmayo ma jirto cid diiday soomaalinimadooda odayaashii waxay yidhaahdeen waxaanu nahay soomaali laakiin sidoo kale waxaan ka mid nahay etoobiya markaa ma oggolaanayno dhaqdhaqaaqyada ka socda waddamada deriska ah ama waddamada kale inay khalkhal geliyaan gobolkayaga markaa waxani waa wax ay o nl faafinayso waana war been abuur ah madaxweyne mustafe cagjar ayaa dhinaca kala beeniyey jiritaanka in la bedelayo calanka dowla degaanka
dhinaca kale magaca gobolka iyo calankiisa sida ay warbaahinta qaarkeed ku andacoonayaan isbeddelkii siyaasadkii kadib lama bedelin iyadoo loo eegayo dano shakhsi markii uu gobolku ku dhismay rabitaanka dadweynaha waxa uu ahaa magaca iyo calanka hadda jira ee uu qaatay gobol ciidan waxaa kale oo loo baahan yahay in la isweydiiyo waxa ay ka dhigan tahay eedda o nlf sababtoo ah ciidamada difaaca qaranka etoobiya iyo booliska federaalku waxay hore u joogeen gobolka haddana way joogaan maadaama uu gobolku ka mid yahay dalka hadalladan ay isweydaarsanayaan oone lefta iyo maamulka dowladegaanka soomaalida ethoobiya ayaa kusoo aadaya xilli khilaaf xooggan uu u dhexeeyo dowladaha soomaaliya ethoobiya kaasoo ka dhashay heshiiskiis afgarad ee bishii janawari ee sanadkan ay dowladda ethoobiya la gashay somalilan kaasoo ay kaga karaysanayso labaatan kilomitir oo ku teedsan badda iyadoo taa beddelkeedana u ballan qaaday somalilan inay kala shaqaynayso helista aqoonsi caalami ah
mahadsanida maxamed colaad xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayey haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa marti ku ah agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xaashi carabey maxamed xaashi carabey waxaad bal warbixin naga siisaa kubiirista soomaaliya ee ururka i a e a bismillahi raxmaan raxiim runtii waxaan salaama adiga iyo bahda v o eda iyo dhammaan ummadda soomaaliyed dhegeysanayso saa la socotaba hay-addan international atomic energy agency ama i a eda la dhaho ama hay-adda tamarta adduunka waa hay-ad maaragtay muddo dheer soo jirtay hadda sanadkan wuxuu ahaa sanadkeeda lixdan sideedaad shirarkeeda dhacayeen soomaaliya maaragtay dee kama mid ahayn oo nasiib uma yeelan waqtiyadii maaragtay hore oo ilaa lixdankii ilaa sagaashankii intii dowladihii kala duwanaa dalka jireen in aan xubin ka noqono intii kale burbura lagu jiray intii hadda dowladdan cusub ay soo dhisantay oo laga bilaabo sanadkii labada kun ilaa haddana maaragtay weli nasiib umaana yaalan laakiin nasiib wanaag markii ugu horreysay laba kun iyo labaatan afarta ayaa xubin aan ka noqonay oo soomaaliya ay xubin ka noqotay waxaana ahayn waddanka maaragtay muxuu ahaa boqol iyo sagaashanaad oona maaragtay noqda annaga iyo waddan kale ayaa maalinkii dhaweyd noqonay oo lix iyo tobanka bisha horena boqol toddobaatan iyo sideed dal ayaa maaragtay ugu jiray muxuu ahaa oo xubinka ahaa marka runtii hay-addan waxay qaabilsan tahay waxay ka shaqeysaa atomiga ama maaragtay muxuu ahaa ay ka shaqeysaa nuclear powerka oo adduunka siyaabo badan oo kala duwan looga faa'iideysto wadamada hore ugu jirayna maaragtay waxay uga faa'iideysteen waxyaabo badan oo si aad iyo aad u badan ama hadday noqon lahayd sida enerjiga oo kale hadday noqon lahayd agricultureka oo kale hadday noqon lahayd waterka oo kale biyaha beeraha biyaha caafimaadka dhammaan waxyaabahaasoo dhan a looga faa'iideystaa xoolaha runtii ayagoo siyaabooyin badan oo kala duwan looga faa'iideysto marka annaga ka soomaali ahaan hadda waa ku cusubnahay wasaaradda macdanta iyo betroolka soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda iskaashanayana maarata muxuu xamid soo qaaday procedura la maraa proseduradaas markay dhammaadaan kadibna waxaan samayn doonaa muxuu ahaa ama noo bilaaban doono sidii aan hay-addaasi annaga u shaqogeli lahayn ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedna waxaa ugu jirto faa'iido weyn maaragta muxuu aha runtii oon lasoo koobi karin oo in kheyraadka dhulkeena yaallo maaragtay looga faa'iideysto tamartan sidii maaragta looga dhalin lahaa maaragtay waxyaabo badan oo dalka faa'iido leh
marka idinku si gaar ah maxaad ugu danaynayseen oo hay-addan inaad ku biirtaan maxay faa'iide ah oo soomaaliya ugu jira oo markii hore aysan haysan oo hadda ka mid noqoshada hay-addan usoo kordhaya or soomaaliya sida aad la socotaba micnaha oo waa dal dee soo koraya oo hadda maaragta muxuu ahaa wadamada soo koraya kamida dunia saddexaad hay-addan faa'iidooyinka ay leedahay oo runtii aan marna lasoo koobi karin waxaa ka mida in la hormariyo oo dalka sektarada maaragtay sida beeraha oo kale caafimaadka oo kale maaragtay tamarta oo kale enerjiga maaragtay biyaha oo kale waxyaabahaas oo dhan ayagoo waxyaabahaas markii ay hormaraan oo dalka u keenayaan dhaqaalihii dalka inuu hore u maro ama deganaantii dalka shaqo abuur iyo waxyaaba badan oo kale la helo technical ahaan in maaragtay muxuu ahaa waxaasoo dhan loo dhiso saa la socota dalkeena soomaaliya waxyaabaha cudurada ku badan waxaa kamid a hadda kansarka oo kale kansarka oo kale hadda meelaha laababna la geeyey oo aragna waxaa kamid ah in haddii maarata xarumaha kansarka oo kale la dhiso mrk oo kale hadda soomaaliya wuu yaalaa laakiin kuma badna waxyaabahaas oo kale inay maaragtay sida santarada noocaas loo dhisi lahaa dadka looga faa'iideyn lahaa in cudurada oo dhan looga faa'iideyn lahaa in maaragtay muxuu ahaa ay ka shaqeeyaan marka hay-addan markay dhisanto wasaarado badan oo dal ka mid a iyo hay-ado badan oo dal ka mid a maaragtay muxuu ahaa ay la shaqeyn doontaa oo gaabka ka jiro ama maaragtay wax ka maqan oo dhan ay kala shaqeynaya marka runtii waa mid faa'iido aad iyo aad u fiican ay dalka u leedahay haddii koronto ahaan lahayd oo dalkeena maaragtay korontada waxyaabaha qaaliga kamid taha hal dollar meelaha qaarkood ka mareysaa iyo ka badan warshadii wadankeena malaha electric laan oo ogeyd annaga maaragtay marka waxyaabaha oo tamarta laga dhalinayo dhan aan uga faa'iideysanayna beerihii oo kale food securityga maaragtay muxuu ahaa ama maaragtay habka cunto loo ilaalinayo kale waxyaabahaas oo dhan disasterka oo kale sida looga hortago iyo waxyaabahaas oo dhan marka waxaas o dhan waxaa la dhisaya santiro ama radioactiveyo oo ku shaqeeya la shaqeynaya maaragtay muxuu ahaa waxyaabahaas oo haddii soo socdaan sheegaya haddii lagu daaweynayo sameynaya haddii lagu horumarinayo ka shaqeynaya xarumahaas oo dhan aa laga dhisaa dalka marka dhismaha xarumahaas iyo hay-adahaas oo dhan se uga shaqeeyaan si adduun kale uga faa'iideysto o dhan aan uga faa'iideysan doonaa meel maaragta hadda boqol todobaad sideed dal ay ku jireen faa'iiday ka helayan waa dareemi kartaa maaragta annagana aan ka maqanna marka ma khubaray soo dirayaan mataba mise tababaro ayay siinayaan oo dad soomaali ah ayay u tababarayaan sidii qeybahaasi kala duwan aada sheegtay ay uga shaqeyn lahaayeen marta barnaamijka mar koowaad waxaa mas-uul ka ah oo maarata howsheeda haynaysa insha allah oo wada wasaaradda batroolka iyo tamarta macdinta maadaama waxa mar koowaad waxaa lagu bilaabayo macdintii kamid tahay iyo halkaas waxaa maaragtay markaas la sameyn doonaa in procedureka markuu dhamaado kamid noqoshada oo hadda waana la ogolaaday waa la aqbalay soomaaliya mabere ka tahay laakiin stiil waxaa dhan mashruucdii iyo wixii in la sameeyo kadib markaas waxaa la sameyn doonaa muxuu ahaa hayad ama hay-ad ka shaqayso arintaas markii la sameeya kadibna wasaaradahaasoo dhan aan hadda kuu sheega soo dhexgeli doono markay soo dhexgalaan waxaa markaa imaan doono in khubro ay noo soo diraan waxaa jiro section oo africa qaabilsan sectionka africa qaabilsan ilaa hadda afartii sagaal dowlado africana ku jira anaga konton ku noqonayno markaa konton ku noqono sectionkaas wuxuu leeyahay marka qayb oo technical capacity ah oo maaragta markaa dad ay noo soo diri doonaan imaan doono wadanka waxay sameyn doonaan maaragta framework oo technical oo maaragta assessment ay ku sameynayaan oo ku ogaanayaan awooddeena meesha gaarsinta waxa haysan oo waxaana haysan waxaa kala shaqeyn doona dad soomaaliyeed ama khuburo soomaaliyeed oo cilmigan taqaano ama hawshan taqaano ama dad loo markaa sameeyey oo hay-addaas maaragta ay kala shaqeynayso halkaas ka bilaabana shaqada marka ka bilaabato marka sektarada aan kuu sheego dhan haddii aan lahayn energyga agricultureka healthiga miningka muxuu ahaa sheeg biyaha waxyaabahaasoo dhan maaragtay ay kala shaqeyn doonaan maarata muxuu ahaa ay ka wada shaqeynayaan marka mid walba waxay qaabilsan tahay maarata muxuu ahaa qaybta qaabilsan yihiin ay kala shaqeynayaan dad khubraa markaas ay noo tababarayaan oo cilmiga barayaan sidii radoctifkaas loogu shaqeyn lahaa markay baraana maarata muxuu ahaa dadkaasaa ku shaqeyn doona marka kulli waa wax waqti qaadanayo laakiin good service waxa waaye shaqa oo si fiican aan u qabanay maantana maaragtay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka eebatroolka ay leeyihiin maarata muxuu ahaa guusheeda iyo natiijadeeda oo ayaga ay ku guuleysteen maarata iyo wasiirka arrimaha dibadda intaba waxaa jirta soomaaliya oo kale hadda shidaal iyo macdan midna ma soo saarto waxaana dalalku ay ugu biiraan i a e a waa in ay suuqaasi helaan oo wadano uusan waxba dhoofin karin haddii aanu xubinka ahayn ururkan marka ma hawshaasi darteed ayaad ugu qasbanaateen inaad ku biirtaan i a e a maadaama aadnan hadda shidaal iyo macdan midna soo saarin maisma laha shidaal shuqulka ma laha ayada waxay qaabilsantaha keliya waxawaaye waxyaabaha macdinta qiimaado ama macdinta iyo waxay kaloo qaabilsantaha maaragtay atomic maaragtay nuclear powerka iyo waxyaabaha lamidka ah marka dhankan oo shidaalka aad shuqul uguma laha laakiin waxaa ugu biirna annaga inaan xubin ka noqono in aan ka faa'iidaysano fursadaha ka jiro oo hadda aan kuu sheegay oo maaragtay muxuu ahaa soomaaliya baahida u qabto saa la socota hadda markaa tusaaleer kusoo qaada soomaaliya malaha xarun kansar oo santara ma laha soomaaliya ma laha xarun lagu kontaroolo ama lagu ilaaliyo cuntada ama beeraha kasoogooda ama qualitigooda ama afkooda lagu ilaaliyo oo santara ma laha korontada dalka oo ku sheegay si isaga dhib badan tahay oo maaragta u jirin waxyaabahaas o dhan marka waxaas o dhan markii xarumahooda laga sameeyo dalka oo laga hirgeliyo oo loogana faa'iideysanayo nuclear powerkaas iyo looga faa'iideysanayo arrintaas iyo si safety a looga shaqeynayo marka waxaa imaanaya dhaqaale dalka inuu koro dalkii deganaasho inuu helo shaqo abuur badan inay imaato aqoon badan inay imaato ayaga maaragtay waxyaabaa inoo sameynaya waxaa kamid knowledge transfer inoo sameynaya maaragtay muxuu ahaa aqoontii inoo soo gudbinayaan oo dadkeena soomaaliya tababarayaan maaragtay muxuu ahaa waxyaabahaas oo dhan maaragtay muxuu ahaa faa'iido ula dadka ulahaanaya waa tahay dad badan markay maqlaan hay-adda i a e a waxaa kusoo dhacaya nuclear iyo hubka waxgumaada inkastoo hay-addu ay sidoo kale ku shaqo leedahay howlo aada u badan marka sideed bulshada soomaaliyeed u fahamsiin lahaydeen ku biiritaanka hay-ad caynkaas ah horta anaga hadda waa la socotaa anaga dee maba haysanaba wax oo hadda oo soomaaliya maba soo saarta ama maba haysataba nuclear power ama hadda ma jirtaba maarata markii hadda assessmentiga la sameynayana dee anaga zero aan ka nahayba hay-addan waxay ka shaqeysaa waxaas inay la dagaashaba oo oo waxaas illegalka dadka shaqeynaya ama adduunku dad wax u dhimaya sameynaya in maaragtay laga hortago ayba ka shaqeysaa marka waa is qaadanayaan maadaama annaga aan resourcegeena oo noocdaas oo kale aan weli laga faa'iideysan in maaragtay hay-addan markaan hadda xubin ka noqono hadhow si oo maaragtay safe ah ama nabad ah ama nabadgelya looga faa'iideysan dadka soomaalidan ujeedadooda waxaa waaye nuclearkan saa la socotaba waxaan ku sheego dhan looga faa'iideysan karaa marka dadka soomaalidana marka waxaa dan ugu jirtaa in oo arrintaa safeka ay uga faa'iideystaan loogana faa'iideeyo marka mustaqbalka dhow iyo midka fogba waxay leedahay maaragtay muxuu ahaa wax aada u fiican waxaana ka faa'iideynaa boqol toddobaatan iyo sideed dal oo naga horreeyey wixii ay ka faa'iideen ka faa'iideynaa ugu dambeyntii faa'iidada waad noo sheegtay ma jiraan wax markii aad daristeen oo kale caqabad ah oo ku biiritaankeeda aad kala kulmi kartaan caqabadaha oo hadda oo jiri kara oo muuqan kara waa macnaha wax weyn maaha laakiin waxaa la dhihi karaa infrastructureka dalka inuu maaragtay oo aada u liito muxuu ahaa waa la dhihi karaa oo taasoo kale caqabad weyn noqon karta oo wixii waxaa laga yaabaa inuu wakti qaataan regulatory framework maaragtay shuruucdii iyo nidaamkii lagu maamuli lahaa waxaan ayagana waqti qaadanayo macnaha waxaan dhaqsi in lagu faa'iidaysto caqabadu waa noqon kartaa sida loola falgelayo caalamka ama international corporationka ayadar waxeeda waa iska noqon kartaa waxyaabahaas on dhaqaalaha oo waxaas lagu maalgelinayo ama dhaqaalahaas dalka soomaaliya oo la socotaa dhaqaalihiisa aada u yaryahay waa laga yaabaa caqabad in ayadan u noqoto waxyaaba noocaas waa jiri karaa laakiin i hope in maaragtay aan rajeynaya in waxaasoo dhan aan ka baxno si fiican oo uga faa'iidaysano insha allah waa tahay agaasime aad baad u mahadsan tahay adaa mudan insha allah kaasina waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xaashi carabey oo marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelya
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatanna waxa aad ku soo dhowaataan caweyska washington waxaad soo jeedinaysaa caashi ibraahim aadan
barnaamijkeennii caweyska washington caaw ah barnaamijka waxaa marti igu ah oo nala caweynaya wasiirkii hore ee warfaafinta ahna mudane ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senator cismaan bokor dube cismaan dube ayaan khadka taleefonka isku helnay isaga oo ku hawo qaadanaya duleedka magaalada muqdisho waxaan joogaa duleedka magaalada muqdisho shimbiraale oo hoos tagta degmada kaxda gobolka banaadir meel ammaana baan joogaa waa fiicanahay geed hoostiibaan kaala hadlaya cismaan dube aan mar kale idin baro waxaan anigoo arday ah oo dugsiga sane kaasrudlaaran dhigan jiray magaalada muqdisho kabacdi maalin sawtuudeediiba hedaan malanaya riwaayadii ugu horreysay sameeyey maamulahayga markaa wuxuu ahaa cabdilqaadir maxamed shuruuc oo sameeyey abowaan haa isaguna heestii qarad sameeyey qoraxdoo aroortii xasan aadir sabatar qaadi jiray qoraxdoo aroortii marka siroc baan tutay aad buu uga helay wuxuu yiri waa berige maalin labadii shii soo dambe macalinkii naga baaqday ayaan isin wallahi fursad baan haysataa intaan ka soo lugeeyey dugsiga sare kaaswalbulaar iyo risaajka saxaale suufi intaas baan luku soo iday weliba dalcadda sayidkan ka soo baxay anigoo qoyay oo digig waana iska garanaysaa dee lix saad meelaha shan saaiba bay ahayd kuleylka qoraxda dabadeedna fanaaniintii baan u nimi waxaa joogay allah axmed saada cali waxaa joogtay hido waxaa joogtay saynad cege xasan gareyda mulaxamiiste ah tiimkii oo dhan aad bay ii soo dhaweeyey oo caawa iyo caweyska washington mudane dube mar kale kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a shimbiraale waa duleedka magaalada xamare xagga marka marka la aado marka waa dhul taagag dhaadheer leh oo dooxooyin leh oo cagaaran oo green ah oo qurux badan markaasa waxaa ka roobna waana hayaa xagaayo yeerla dushay naga haysaa oo aada u macaan jawriga laftiisa waxaa loo baahanayaa jaakeedyo in la xidho qabuqabowbaa yaro jira markaa dadka waa ku yara adag tahay xamar baa jaakeed la xidhanaya xilligan laana kulayl bay magaalada gudaheeda dareemayaan laakiin magaalada banaankeeda neecow qabow iyo xagaayo roob dhul wada cagaara janno yar iyo taagag dhaadheer oo hiilisa taagan oo qaarna naga sarreeyaan qaarna naga hooseeyaan joogna mudane dube jawiga aad sheegaysa waa jawigii heesaha lagu curin jiray wax ma ku curisay may wa waa de weli waa joogaa markamaa qaar caawa markaan tagaan umalaynaya markay kugu soo maaxdaa jawigii aad dib dibu milicsi markay dhacdo
waa kii gaariyaa saas oo kale hees fal fabgadbeer la yidhahda buu leeyahay meel sidaa u eego la fooliyo afkooya ka udhaxaysa inuu galabnimo gaariya heesta fad galbeed ka sameeyey oo ahayd fad galbeed ka muuqdo gobolkuu sii dhacayo hees qurux badan qurux badan buu leeyahay oo fad galbeed la yidhahdo ya wow wow inan inan xishoonaysa taakay marka waa meelii wax laga curin jiray weliba degaankani
maasha allah maasha allah mar kalean ku leeyahay soo dhawow kusoo dhawow caweyska washington caweyskan waa iska madadaalo kole warkiisa waad haysaa intaasi waa soo dhaweyntii iyo jawigii aad maaragtay aada waraysigan ku bixinaysin dadku ogaadan bay ahayd waan ku dhowahay caweyska washington waan dhegeystaa caasho iyo barnaamijkeeda waxaan ahay dadka ku taxan jecel inaanu dhaafin waxaad ka xusuusato barnaamijkan intaad dhegeysanaysay caawaad nala wadaagi lahayd intaanan qaybtaada u gelin iyo aada runtii barnaamijyada dadka dhegeystaanahay laakiin barnaamijyada caadi wixii soo geliya waxaa kamid ah barnaamij caabukureynsi kaga qaaday ra-iisul wasaare dalka ahna madaxweyne puntland cabdiweli cali gaas sidoo kale barnaamijka cabdixaashi gudoomiyaha qalka sare isagana waan dhageystay si joogtaa baan ula socdaa barnaamijyada waan iska xiiseeya aad bay runtii ii taabtaan barnaamijyada noocaas ee weliba isku jira taariikhda fanka suugaanta iyo iyo xusuusta intaas oo laysku baraya barnaamijka waxaan u sameeya aad iyo aad aad iyo aad mar kale kusoo dhawow adiga caawa nala caweynaya barnaamijka caweyska washington waxaan rabaa bal horta dadku ha ku barteene hees yar qaac ka sii bal oo soo dhaweyna miday doonto ahaatee ama midaad adigu samaysay ama mid fanaan kala sameeyey ama
dhibaataa jirta cashuurayo hal abuurka markuu qofka heesaa sameeyo ha inta badan ma qaado inta badan ma qaado marka way ku yar adag tahay laakiin heesaha aadka u jecela waxaa kamid ah heesa xudooga qaado la yidhahdo madhadaadu qabataan ile waad madooda dugaagoo ku weeraraa irba lagu dadaalaa duushaanka xooggale waa laga ducaystaa shay kastoo naftow daraan waxba lagula daalaa danaa waxa gudiga kulul dabciisana jacaylka dandaansi badanaa sabiradiraale saas wow jacaylkii baa dabci xumo lagu sheegaya cajiib cajiib cajiib maye fanaan taa adigaba hadda cod macaanaad ku qaaday fanaan baabaad ku fiicnaan lahayd malaha oo aad u diyaar garoobine
mahalaburada inta badan ma qaaba
marka waxaan rabaa waxaan rabaa nin siyaasi daba ama uu la helo dadi ayadiisaadidkii dulshaad ka garataa de heestaas haddaad dhegeysato wadnaad xanuunaya maya dhegeystayaasha waaban u saaraynaa wadaana soo xusuusiyey dhegeystayaashaan u ciyaaraynaa
aabaha maayawaxaan rabaa marka waxaa tahay nin siyaasiya dhinaca kale waxaa tahay nin fanaana ilaan dadka fanaaniinta waxay u yaqaanaan inta caanka ah ee taitalka wadatee heesta ama sugaanta sameeya laakiin fanaaniin badanaha jira iska qarsoon sida adigoo kale iyo kuwo kale dad kale badan oo malaha aniga dadka qaar xataa igu soo daraan bahda halabuurkaas ku jira bahda hee kuwa heese kuma jiro waa isla fankii un soo maaha mid aad oo dhan ama farshaxan ama fan waa isku qaanadii soo wada galaa hadduu qofku farshaxan yahay hadduu heeso hadduu hal abuuro hadduu qoraan yahay waaxuba waa far iyo farshaxan iyo fan aad iyo aad aad iyo aad marka waxaan rabaa waxaan rabaa mar haddaad siyaasi tahay waxaan rabaa bal inaad sukahay qabadsiiso aad wax yar si kooban saamayn saamaynta uu qofka hal abuurka leh ama fannaanka ah iyo marka ay noqoto inuu siyaasi noqdo qof markiisii horeba hal abuur ahaa oo wax curinaya sidaadoo kale markuu siyaasi noqdo
waa rin runtii cajiiba madaxweynihii hore ee maraykanka toddobaatan iyo sideedii ilaa siddeetan iyo sideedii ronald reagan ayaa ayaa waxaa lagu yidhi waxaad ahaan jirtay sivil jelojelo askar marka sidood siyaasi iyo askarnima sa isu qaban kartaa su-aasha aad hadda i weydiisay ayaa ronald reagan la weydiiyey haye
marka adigoo adigoo askar ah oo filimada jira filimada cowboygu jiri jiray caan buu ahaa holiwiilka dadka rag ugu caansanaa buu ahaa dabeedna wuxuu yidhi waxaana is weydiiyaa sida haddaanan askar soo marin aan u noqon lahaa siyaasi ama madaxweyne sababta wuxuu yidhi siyaasadda lafteeda waa jelitaanbi
wa wa wa wa filinka ji filinka markaan jilayena daaractor baa lahaa iminkana speech writer baa lee qofku qoraalka i qoraal leehay iyo agaasimo madaxtooye maamula shaqada marka wuxuu yidhi waaba mabaan qaban kareen bu yidhi haddaanan soo mari lahayn askar inaan siyaasi noqdo ama madax marka sidoo kale haddaanan dhaqanka fanka suugaanta iyo taariikhda aqoon lahayn waxaan ku habaadi lahaa oo ku limi lahaa dhexdiisa siyaasadda oo dee siyaasaddu waa waa waxaan la yidhaahdo waa warisgaarsiin waa communication waa waa waxa aad adigu qabto ama dawladdaadu qabto ama xisbigaagu qabo inaad dadweynaha u sheegto marka haddaanad haddaanad sheegistii garanayn maxaad u sheegaysaa sidii loo sheegayay haddaanad garanayn siaad ugu sheegaysaa sidii ugu fiicnaayo loo sheegayay haddaanad garanayn sideedaad dadweynaha ugu sheegaysaa marka waxaa isleedahay isqabsanayaan labadaas waxaan rabaa waxaan rabaa hal abuuraa tahay bal heestii kuugu horreysay ee aad samaysay haddaad nala wadaagtana waa jeclaan lahaa caawa
waxa waxaan anigoo arday ah oo dugsiga sane kaasrulaaran dhigan jiray magaalada muqdisho kabacdi maam sawtuugaygii bay hayd malan riwaayadii ugu horreysay sameeyey daba dabadeedna maamulahayga markaa wuxuu ahaa cabdilqaadir maxamed shirwac oo sameeyey abuan ha isaguna heestii qarad sameeyey qoraxdii aroortii qaybisay fallaaraha xasan aadan tusay waxaa ku waxaa xasan aadan sabatar qaadi jiray qoraxdu aroortii marka shirwac waa nin caan ah oo inkana odayaasha dalka kamid a gudoomiyihii jaamacadda gaalkacyo shirwac baan tutay aad buu uga helay wuxuu yiri waa beri ugeed maalin labadii shii soo dambe macalinkii naga baaqday ayaan isin wallahi fursad baad haysataa intaan ka soo lugeeyey dugsiga sare kaasulbulaar iyo masaajka shaqaale suufi ayaan lug ku imi tiyaatarka wow ma intaasaad lug kusoo ku soo jartay intaas baan lu kusoo imin weliba dalcadda sayidkan ka soo baxay anigoo qoyay oo digig waana iska garanaysaa dee lixdaa meelaha shusaayabad ahayd kuleylka qoraxda dabadeedna fanaaniintii baan u nimi waxaa joogay allah raxme saada cali waxaa joogtay hido waxaa joogtay saynad cege xasan gareyda mulaxamiiste ah tiimkii oo dhan aad bay ii soo dhaweeyey haye
riwaayadda magaceedu wuxuu ahaa riwaayad aada u xiiso badano waxaa la odhan jiray caashay jaacayn daaqad la saaray dibaddu u dhacaa gudaha ma soo dhacaya qolka
hadda shisho u dhacaya waa nagla jiris baa ku jira waa gartay
dayacdaa ku jira jacayl daaqad la saaray dibaddu u dhacaa gadaal u dhacaya banaanka waadaya ha banaanka u dhacaya hada haddii daaqadda la saaray nimaan loo gudaha lasoo geliyo wadhacaya waa gartay marka riwaayadda aada uga heleen dabeed waxaa laygu yiri agaasimaha hobolada waaderi ama agaasimaha qaybta wax soo saarka waxa ahaa allah raxme maxamed cali kaariye haye waxaa la yidhi anagu waa dhigaynaa laxanka waa xasan garey bayri waa kuu saaraynaa fanaaniintii way soo wadhaweeyeen oo in agaasimuhu soo soo ansaxiyo haye marka waan yarahay sawtu waad garanaysaa arday sawtuya barkii iskoolkaa jirtaaya balcadda ee labaatankiiba maad gaarin markaas form two waa waa waa waa weli teen age baa tahay bugaagtiina waa jirtaa bugaagtiina waa jirtaa labaatanka jaamacadda lagaga baxaa caashaa ha aad iyo aad
bugaagtiina waa jirtaa haye marka marka waa soo galay meeshaan soo galay deedna agaasimadeeda igu horiy maxsiiskiisu ka soo baxay maxamed cali kaariyo abwaankii weynaadii allahu yarxam ha marka dhar cadcad buu jirtay shaab iyo turwaal cad sasaaraya isku eg dabadeedna iyo kaba cadcad waan soo raacay wixii baan u sharaxaya waan sharaxaya wii dhegeysanaya wii dhegeysanaya wii sidaa loo soo socday wuu soo laabtay siyaasasoo soo laabtay fiyooruhu soo hormaray halkan akademiyada dhaqanka fanka iyo suugaanta markaanu ku dhaweeyey ayuu isu istaagay si ayay eegeen wiil warba hore waa iskuulka ku dhaqo kuligi
haye
intuu imaagay marka runtii dee qofkaan uga sheekeeya wuxuu igu dhahdaa waxbuu ku taray
marka marka warbaxoo iskuulka ku laaba maxna muxuu leeyahay ma wixii baa la yaraaday ila waa abwaana ma wixii baa khafiif la noqday mise mise wuxuu leeyahay cunugan cunugan iskuulleyda waxaan miisaankan la eg wadaa waa caadi maaha buu isleeyahay
waxa oo dhan bay noqon kartaa wuxuu isleeyahay mar waa loo soo diiday oo dee kacaankuna uu xoog badnaa oo isagu ma leh mar wuxuu isleeyahay wiilkan yariyaanu fan iyo kaga mashquulin suugaan waxbarashada way noqon kartaa mar mar inay quursanayaaba iska suurtag waxa oo dhan way noqon kartaa waa gartay mar mar waxaa loo arki karaa cunug yar oo wareersan haddii la doona
ha marka in anigu waxaan malaynaya allah yarxam maxamed cali kaariye intentionkiisa haddaan si caadiya u sheego dharkii maadaama dharkii iskoolkasta inaan waxbarto oo aanan waxbarashada ka saaqinin saas in baan marka anigu fahmay in good shape waxaa lagu dhahdaa afka ingiriisiga niyad wanaagga niyad wanaagga marka maalintu allah raxma ninety fivekii markuu dhintay baa meel baan ku dhegeysanayna didiisido warkaasaa waxaa dhintay abwaankii weyne marka dadkii oo dhan baa naxay markaasa ana waxaan xasuustay markii intu gacanta sa igu soo taagay oo kule bax iskuulka ku laabo baxaan iskul dhowr baxoo iskuulkii ku laabo runtii waanan aaminsanay in iskuulkii waa ku laabtayo de waxbarashadii anaa ku sarreeyey marka haddaanan maalintaa caaliga celin lahayn de wax laga yabaaba inaan saaqida lahaa moogta waa gartay
marka heesa heesa badan baa ku jira waadan baa ku jira laakin officially heesa badan dadweyn jiraan oo la qaaday laakin waxaan kaalay dadweynaha inaan ushido hees cabdihani qaado oo salaandar la yidhaahdo oo iminkana aroosyada aada caan uga ah cabdihani xaashi salaandarka qurux daraandara sidii dadan weyn ku dacaliyaal baa leedaha heesta cabdihani tiisha intaan intaanan u gudbin wax yar waxaan rabaa inaan ku hakado waxaad aad u qeexday oo aad sawir ka bixisay allah u naxariistee markii aad maxamed cali kaariye aad kulanteen waxaad sheegtay dharkuu watay ilaa kabihiisi baad xafiday maxaa ugu wacan si fiican socodkaya mid ayuu sii muuqda markastoo aan siyaaro hormarayo iyo tiyaatarka xusuus gaara bay ii tahay allah iraxma maxamed cali kaariyo iyo halkii aan dadkan ordayo aan u sharaxayo waxaa faraha badan marka marka xilligaas kadib mar kale ma ku noqotay oo maysa aragteen maxamed cali kaariyo oo janis ama fursad ma u heshay
dagaaladii dagaa dagaaladii baaba dhacay dunidi waa lagu kala tegay bismillah iyaa saarteen geeridiisi ba ayay rabtaa allah raxmi marka laakiin waan dhageystaa dee fankiisa iyo suugaankiisa aad baan uga jecelahay samanka kale riwaayaddii xaggee ku dambeysay marka
riwaayaddii dagaaladii waa daaqadna saaray dibaduu dhac dibad maxaad ka waday magacaas maxaad ka waday dayaca haddii la dayaco wax kasta oo la dayaca ama jacayl dhe ama waxbarasho dhe ama nolol dhe ama wax kasta oo la dayaco oo meel dayacan la saaro marka isaga waxa laga yaaba inuu sahlay dowladnimada inay ahay inaan uga jeeday wajibintaansamaan marayn oo oo maxay ku kala duwan yihiin hadduu dibadda u dhaco iyo hadduu gudaha ugu soo dhaco qolka ama guriga gudaha waa la qaban karaa casho ciidi
taasaa waa la yaable taasaa la yaable ayle gudaha meel yara kooban aad iyo aad aad iyo aad marka marka marka cabdihari xaashe heestiisa waan soo qaadan doonaa wax yar waan sugaynaa laakiin waxaan rabaa intaanan ka gudbin allah u naxariiste maxamed cali kaari oo sifo qurux badan aad ka bixisay anigu nasiib uma yeelan inaan arko laakiin sugaantiisa iyo heesaha iyo riwaayadaha uu sameeyey iyo qisooyin badan oo isaga dhinaciisa la xijiya waan maqlay run iyo been wixii jira ma ogi laakiin inaan kuha inaan taas ku fogaada ma rabo marka heesihiisa heesta heestaa lagu soconay heesihiisa waa heesta la yidhaahdo markii ugu horeysay sheeka la dad hargeysa soo maray heestaa markaa dhageysanayo qof kasta ahmid alcidaal marku qaadayo waxtaa wuu fadhiistaa wati la baragtay qof kastaa wuu fadhiistaa markuu heestaa la qaadayo ugu horeysay habeenay caashaqo mahalkan marka ahmed alcidaal marka qaadayo adiga arkay mar kasta wuu fadhiistaa halkaa marku marayo kuwa xataa dib u qaada wuu fadhiistaa waan arkay maxaa ugu wacan kuwan hadda xitaa dib u qaado
isagaana sameeye hestaasi waan maqlay
wow
waa guri boorama ku yaala
ha aminaaniga maxamed cali kaariye oo riwaayad keenada inoo baranaya inankiiba iswaayayaan telefoonada ma jiraan dabadeedna habeenkii ballameeda iswaayayaan dabada sheekaystaan saqda ka wada hadlaan kabacdi warqadbay ka dabagaraysaa warqadiina oraysaa waadada u geeyay hoogee duura ma sheegay waa iskarigaa dabasa loo geynaya maxamed cali cidaal baa loo geynaya laba sano saddex sano kabacdi maruu soo noqday ayuu xasuusanaya saacaddii iyo waktigii iyo bishii iyo goortiibaa isku soo dheertay intii oo dhanba heestay ku jiraanna intiiba heestay ku jiraan habeenkii taariikhdii saacaddu marka intaa ahayd ha saacaddii ha iyo markii la helay isku soo hagaagay iyo halkii fadhiyey intiibaa isku soo dheertay
marka heesta heesta waxaa le cigaal bay qusaysaa laakiin kaariyaa sameeye
kaariyaale cigaal baana qaada qisadana waa cigaal mise waa kaariya qusaysaa qisadu qisadu dee waa waa waa kaariya waa waa sheeko dheer waa yahay cabdi inantana waxaa lagu inantana waxaa lagu sheegaa shankaroon laakiin ma hubo ma ma ma cadayn karata qisooyin badan oo labadooda lagu xiriiriyaa jira laakiin shankaroonna wilaayadoo ka hadlaysa baanaan maqal isagana uu dhinto allahu yarxamdadkii ugu horreeyaan raadiyay ku jirteen marka ma quusan doonee waa
marka hadda hadda suudaantaydii waxaan ku wariiyey buug weyn afar boqoloo beed jehoobay suudaanta mandaroon marka marka marka marka buugga buugga buugga buugga intaana u gudbin waxaan rabaa waxaan rabaa heestan cabdixani cabdixani xaashaad u dhiibtay maxay ku saabsan tahay iyadu ee aroosyada aadka looga qaado waxay ku saabsan tahay waa waa waa qof qurux badan hasab maaha hees kastaa inay qiso leedahay laakiin qofka artiiska ahi isagu waxbuu sawiraya maskaxdiisa ku soo dhaxay alwaankuna markaas oo kale waxbuu akhla abuuraya ya dabadeedna barandar waa qof aad ka yaabtay oo ashqaraana oo ilmihiisa dee daraandarka qurux daraandara sidii damal wada ku dacayaan bishiisa ubax yemen kala degay la daawado dooga dhinacyada daweyn dawadi jacaylkaygaan sidii dayax dunida nuurkeedan haddaan doondoono doono haddaan bayriga ku doono dalkiiyo dibadaba ka doono nimay dunidaba jirtaa inaan kugu doorsadaa
marka ma waxaad leedahay heestaasi waa mala awaal
inta badan abwaanada iyo halabuuradu way qisooyin way ku dardaraan laakiin waxa way way jiraan qaar qisoo yimi laakiin inta badan waxaa la sameeyaa waa waa art waa farshaxan waa hal abuur wasiirkii hore ee warfaafinta ahna mudane ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senatar cismaan bokor dube waxa uu caawa marti igu ahaa barnaamijka caweyska washington barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestaasi uu senatarku ka dhawaajiyey ee uu qaado fanaanka cabdihani xaashi oo caashi ibraahim aadan oo idinleh nabadgelyo
cidaan kugu doorsadaa miyay dunidaba jirtaa intaas ku dhinaca weyska washington waxaa soo jeedinaysa caashe ibraahim aadan haatana ku soo dhowaada heestan ay qaado najmo nashaad nafta ay qaadaysay najma nashaad waxay ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaana idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabay daanduray intaan markale kulmi doono nabadgelyo